madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo furitaankii shirka khudbad ka jeediyey ayaa sheegay in al-shabaab ay ka adkaan doonaan sannadaha kooban ee soo socda islamarkaana ka codsaday qaramada midoobay in cunuqabataynta hubka ee saaran soomaaliya laga qaado wasiirka gaashaandhigga soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta soomaaliya uga qaybgelaya kulanka ayaa u warramay wariyaheenna ridwaan xaaji cabdiweli shirka waxaa looga hadlayay arrimaha amniga usay amniga dhinaca bini'aadinimada iyo dhinaca horumarka dhaqaalaha saddexdaa arrimood baa ugu muhiimsanaa weliba dhinaca amniga ugu sarreeyey arrimaha ajandhaha marka la fiiriyo sidee wax looga qaban karaa ama waxa amniga laidinkala qabanayo shirka ma looga hadlay maanta aad ka qaybgalaysa waa lagaga hadlay waxaa ugu horreeya arrimaha dibudhiska ciidamada qalbayntooda tayayntooda way ka mid tahay in ciidankaas uu noqdo ciidan ka hortegi kara dhibta maanta ay ku hayaan nimankan al-shabaabka ee alqaacidada xidhiirhka la leh magaranaysaa ummaddana gumaadaya dalkana dhibaatada badan ku haya amniga siyaabo badan ba wax looga qaban karaa ma aha keliya in hub loo haysto oo magaranaysaa dadka dagaalka fronta uu noqdo keliya qodobka ugu horreeya wuxuu noqon karaa in laska kaashado siyaabo badan lasaga kaashado amnigaasna wuxuu quseeyaa marka ugu horreysa ummadda soomaaliyed inay iyadu toos ay magaranaysaa amnigooda gacanta ku qabtaan la dagaalanka argagixisada dhibaatooyinka ay ku hayaan dalka dhibka ugu horreeyana uu yahay in ummaddu ay laayaan amnigoodana ay qalqalgeliyaan isu socodka ay dhibaateeyaan marka sida keliya ama sida ugu habboon waa soomaalidu inay istaagto soomaaliduna ay iska kaashato soomaaliduna ay magaranaysaa u babac dhigto cadowgaas usoo tashaday ama usoo abaabulay inay dhibaateeyaan dalka iyo dadkiisaba qaab dhismeedka aad doonaysaan in ciidanka soomaaliya uu noqdo ma is leedahay waa mid laydinka aqbalay shirka dabcan waa la aqbalay qaabdhismeedkuna wuxuu noqon doonaa mid ku habboon dhibaatada maanta maanta waddanka ka jirta mid looga hortegi karo hadduu ilaha inaado
waxyaabaha qaarkood aad aad maanta ka hadasheen waxaa ka mid ah in cunuqabataynta hubka soomaaliya laga qaado haddii aad heshaan hub oo cunuqabataynta laydinka qaado ma hubin kartaan hubkaas iyo inaanu gelin gacanta qabaa'il ama kooxo dhibaato u keeni karaa amniga dalka
marka laga fikiray laslana gartay in hubkaas la hayn karo la ilaalin karo uusan gacanta dowladda ka baxaynin ayaa dalabkaasu yimid intaasoo sanaba lama dalban in cunaqabatayn laga qaado dalka marka ka qaadista cunaqabataynta dalka waa mid salka ku haysa markii la hubiyey qaabka ugu habboonee hubkaas lagu hayn karo dowladduna ay adeegeeda keliya ku fulin karto hadduu ilaa inaado kaasi wuxuu ahaa wasiirka gaashaandhigga ee soomaaliya cabdirashiid cabdulaahi maxamed oo u warramayay wariyaha v o a london ridwaan xaaji cabdiweli
dhinaca kale ismaaciilo weli waxaan ku guda jirnaa isla wararkaasi shirka london soomaalida iyo beesha caalamka uga soconaya ujeeddada ay dowladda soomaaliya u dalbanayso in cuqabataynta hubka laga qaado ayaa ah sidii loo heli lahaa ciidan qaran oo xoogga dalka soomaaliya ka tirsan oo ammaankana la wareega kuwaasoo kala wareegaya ciidamada amisom marka ay bilaabaan inay soomaaliya ka baxaan sida qorshuu yahay sanadka laba kun sideed iyo tobanka dalka jabuuti waxauu ka mid yahay dalalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa khadka telefoonka ee london kula xiriiray danjiraha jabuuti u fadhiya soomaaliya doctor aadan xasan aadan
waxaa maanta iyo shalayba ka socday magaalada london shir aada iyo aada muhiim u ah oo soomaaliya mustaqbalkeega iyo aayaheega wax weyn inuu ka bedelo la rajaynayo dabcan ciidamada usoo gurmada ee dalalka jaarka ah iyo kuwa midooda africa ee amisom kolka laga yimaado qaramada midoobay iyo dunida oo dhan waxa ay ku hawlanaayeen la dagaalanka argagixisada iyo dib u soo celinta nabadeynta soomaaliya kolkaa in maanta lasoo gaadho marxalad laga hadlo soomaalidu inay qadiyadaasi amniga iyo nabadeynta dalkii soomaaliya ay iyagu gacantooda ku qabsadaan oo ciidamo ay soomaaliya leedahay la tababaro oo kuwo military ama ha noqdaan ama kuwii amniga iyo booliiska ha noqdaan ah in laga gargaaro tababar iyo maalgelin iyo in laga qaado cunaqabataynta maaragtaanay hubka fudfudud si gradual ah kolba marxalada marxaladaysan ayaa maaragtaan aada loo taataabtay waan gartay laakiin inkastoo dee hindisayaasha la geeyey dalka jabuuti wuxuu ka mid yahay dalalka ugu deeqa ciidamada howlgalka nabad ilaalinta ee amisom amisom ma la timi qorshe ay ku garab istaagayso ciidamada soomaaliya habka loo dhisayo si ay mustaqbalka awood ugu yeeshaan inay la wareegaan amniga soomaaliya horta amisom runtii soomaaliya waxa weeyin ayay ayay ka qabatay secretary generaalka maaragtana qaramada midoobay khudbadiisii wuxuu maanta carabka aada ugu adkeeyey sida madaxda kaleba iyo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo inkuwa waxay carabka ku dhifteen amisom kaalinta ay soomaaliya ka ciyaartay nabadeynteeda iyo difaaca dadka soomaaliyeed inay tahay mid ay in lagu hambaliyeeyo oo lagu ixtiraamo ay tahay dowladahaas iyo ururkaaba maanta ahaanna amisom waxay diyaar u tahay inay halkii kasii wado iskarabtaagii ciidamada qaranka soomaaliya siina wadaan tababarka inkastoo anagu jabuuti ahaan aan aragno dowlado kale iyo dadka soomaaliyeedna ay nala wadaagaan in jabuuti ay tahay meesha ugu haboon oo haddii lagu tababarayo ciidamada soomaaliya ay jabuuti noqoto dad isku dhaqana isku diina isku afa horeyna uga soo qayb qaatay tababarka ciidamo fara badan ha u badnaadaan maaragtana kuwa amniga iyo booliiska way la timid amisom qorshayaashaasi waa wa wa waxaa lala wadaagay maaragtana beesha caalamka waxaa lala wadaagay maaragtana dowladda ingiriiska oo shirka iyadu hadda u gogol dhigtay iyo dowladda maraykanka oo si xooga maaragtana iyaguna uga soo qayb gashay dan jire wax badan baa shirka laga sheego dee wadamo badan oo gobolka ah oo jabuutina aad bay xoggaal u tahay arrimaha soomaaliya oo ciidamana dee way ka joogaan waa ognahay aad bay xoggaal ugu tahay adna danjirihii jabuuti u fadhiyay soomaaliya tahay qorshayaashan lasoo jeedinaya ee beesha caalamku ballanqaadka iyo inay gacan ka geystaan oo soomaaliya ka caawiyaan shirka loola yimi sidee bay kula tahay inay u dhaqan geli karaan bal markaad waayaha iyo duruufaha soomaaliya ka jira adig
horta walaalka ismaaciil aad baad umahadsan tahay jabuuti maaha oo keliya in anaga ciidamo naga joogaan soomaaliya qadiyadda soomaaliyeed waxaan la bilownay sagaashankii markii dagaalada erbiga ay bilaabmeen ilaa maantana nabadeynta soomaaliya hormuud ayaan ka hayn oo dal walaalahaya oo dad walaalahaya oo dhibaata ay heshay abaal nagu lahaa inaan celino sidii madaxweyne ismaaciil cumar geelle marar fara badan sheegay kolka annaga arrinta way nagala weyneyd ciidanku oo keliya yani marxaladaas inaan soo gaadhno oo aan wiilashayda iyo gabdhahayagii igoogii u hurnana waa waa waxaan ku faraxsannahay inaan gaadhno laakiin qadiyadda soomaaliya ma aha qadiyad military oo keliya waa way ka ballaaran tahay waxayna noola muuqataa maanta dadka soomaaliyeed inay soo gaadheen marxalad ay u bislaadeen in ay tahay waktigii laga tegi lahaa qoloqolada gobolaysiga isqoqobka iyo u dagaalanka maaragtaanay afkaarta xag jirka ah waxaa lasoo gaadhay xilli hogaanka soomaaliyeed iyo leadershipka ama dadka maaragtaana elite soomaaliyeed ay ay u bislaadeen in ay isku tala galaan oo ay taladooda gacanta ku qabsadaan adduunyadana wax la wadaagaan waxay adduunyadana soo gaadhay marxalad ay go-aan hadda ka marayso arrinka soomaaliya in xalkama dambeyna laga gaaro layskana kaashado doorashadii u dambeysay ee maanta lagu soo doortay madaxweyne farmaajona waxay muujinaysay in dadku waxna ay doonayaan waxna ay diidayaan inay doonayaan horumar inay doonayaan maaragtana waddankooda inay dhistaan inay diidayaan kala qaybsanaan iyo burburkii ay kusoo jireen ku dhawaadka lix iyo labaatanka sano kolkaa waxaan qabaa marxaladda la joogo guda iyo dibadba jawigu wuxuu diyaar u yahay waddanka soomaaliya waxaa maanta laga doonaya haddii ay soomaalidu isku talagasho oy gacanta isqabsato in inuu hirgeli doono adduunyaduna ay ku taageeri doonto toos nin laa u maaragtana galgasha tolna wuu erkeyaabay soomaalidu tiraa adduunyadu de way erkeni oo way taageeri haddii ay soomaalidu toosteeda iyadu ay u sara joogsato saasaanaan u rajaynaynaa oo waan ugu ducaynaynaa ilaahay inuu u hirgeliyo kaasi waxa uu ahaa danjiraha jabuuti ee soomaaliya doctor aadan xasan aadan isagoo london jooga ayuu khadka telefoonka ugu warrameeyey waryahayga ismaaciil xuseen farajar